barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa jimce sagaalka bisha juunna sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaa si wada jirayda ku daadihin doona caashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegayno dhaqashada geela iyo soomaalidii hore dadkii hore dee geela meel unbuu ku wada dhaqaalan jira ninkuu suu dhaqaalo uga helo awrta koramada ah oo qurbacyada ah iyagoo yareer buu dhufaani jiray markaasuu awraan la raranayn oo korama ah oo naaxday baa geela ku jiri jiray dhowr baarqa baa geela ku jiri jiray waxaasoo dhanna geela siino iyo quruxna waa u ahaayeen dhaqaalena waa u ahaayeen awrtaa koramada ahay mar baa inta shirkad u soo baxdo iyagoo koramada kursi waaweyn la iibin jiray
qasiidooyinka rabadaanta ee aan idiin haynana sidoo kale waxaa ka mid a ilaahay nagu manaysto anigu kaa maarmi maye maxamadow midigtaydi
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciyaarihii marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in toogasha ay ka dhacday goordhoweeda xero ay ku sugan yihiin dad soo barakacay toogashadan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dhowr qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen toogashadan ayaa la sheegayaa sida oo kale inay ka timi kadib markii uu rasaas furay nin hubaysan kadibna ciidanka amnigu ay u jawaabeen wixii warar ee ku soo kordhanay dib ayaannu idinka soo sheegi doonaa idaacadahayada soo socda agaasimihii dhowaan shaqada laga eriyey ee f b i da james comi ayaa khamiistii shalay ka sheegay aqalka uu koongareeska dalkan maraykanka fadhiisto ee capital hill inuu rumaysan yahay inuu madaxweyne donald trump uu isku dayey in uu ka helo in uu joojiyo baaritaanka lagu hayo taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ee trump saraakiisha aqalka cadna ay faafiyeen sida hadalka loo dhigay been cad oo lagu dadayo sababta ka dambeysay eriyadiisa caddaynta koomi ee uu ka horsheegay guddiga dabagalka ee koongareeska ayaa ahayd fursaddiisii u horreysay ee uu si aan qarsoodi lahayn uga hadlo kulankii iyo wada sheekaysigii uu la yeeshay trump intii lagu guda jiray bilihii ka horreeyey intii aan isaga shaqada laga eryin
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal iyo weliba jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba rabadaan kariim haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimcaha aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana magaalada laascaanood barnaamijka toddobaadkan inoogu soo diyaariya wariyaha v o a cabdikariin olol
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii dhaqanka ee jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waxaana toddobaadkani aan ku soo qaadan doonaa dhaqashada geela iyo waxyaabaha muhiimka u ah dadka geela dhaqanaya inay had iyo jeer si weyn u ilaaliyaan waxaana barnaamijkan igala qayb qaadan doona sheekh maxamuud salaad oo ka mida dadka sida weyn u yaqaana dhaqashada geela aqoon fara badanna u leh
geela dee horta soomaalida iyo dadka caalamka dhaqdaba wuxuu yahay shay muhiima soomaalidana wuxuu yahay lafdhabar dhaqaalaheeda iyo sharafteeda wuxuu yahay lafdhabar marka dhaqashadiisa soomaalida gala way dhaqataa way jeceshahay magaca bay ka doonaan manfacna waa ka doonaanoo yaradkay iskaga bixiyaan magtay iskaga bixiyaan dadkay ku korsadaan waa xoolahooda muhiimkaa weeye marka taasi waa qodob qodobka geeladhaqis habka loo dhaqdona geelu dee dadku waxay u dhaqdaan geela si wax soo saari lahaynoo geela weliga hore geel badan oo koramadii lehoo baarqabadii lehoo qaalmihii lehoo baa ninku dhaqan jiray oo wakhtiga dhaqana caana laga maalo meerku guriga ku xumaadana la xiriyo oo wiilashu intay kaxeeyaan meel fog la geeyo oo meel fog laga soo arooriyo oo biyaha uu soddon ka qado meel aya inta la geeyo midhaha iyo surta iyo xabagta loo gurto isaga la maalo haddii uu tulud ka dhimato lama iibin jirin hilibkiise waa iyaga qalan jiray oo waxaa laga yaabaa geljirahaasa tuludda intay iska qashaanoo ay u sameeyaan wax laya haab haabtu waxa weeye waa god inta la qodo oo dhagxaan lagu guro ama caawimad madow oo dab lagu shido baa hilibkii lagu gurayaa neefka hilibkiisii kadibna dushaa waxaa laga saarayaa solay iyo caws iyo qashin iyo maro deedna ciiddaa lagu rogayaa hilibkiio muufa ah baa la cunayaayoo aad u macaan aad u qiimo badan baa la cunayaa hilibkaasaan la mufaynayaa geeljiruhu hilibkaa kama dhirga noocaasa
marka dhaqanka geela iyo dhaqashadiisa waa xilligii hore marka qaabka loo dhaqan jiray iyo muufadaasi bal hadda iyo waxyaabahaas odhan karto marka geelu uu doonaya xilliga barwaaqada uu ku jiro uu rimeeda yahay marka xooluhu ay neefka hashu ay ka baxdo inagoo kala qaadqaadayna waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhaqashada geela lagama maarmaanka waa maxaa ka mid a geela de horta marka wakhtiga barwaaqada oo kale geela decaanaha laga maalaa qaybna dee waa geel kariin baa la yidhaahdaao awrka abaahya way rimaan oo say sanad dambe u dhalaan qaybna waa geela irmaane dhasha yaryar wato oo awrka waa laga celiyaa si dhashani u korto oo aanu uga rimayn oo caanaha aanay u waayin hashii neefku ka baxo maalan waa la irmaaneeyaa laba sidood baa loo irmaaneeyaa qayb igadh baa laga dhigaa tii ogolaata inay iga noqoto la salaaxo oo tacnada loo salaaxaabay ogolaataa inay godlato kadibna maqaar baa loo bixiyaao maqaarkaasaa lagu maalaa waa igadh midna waa la sidkaa oo neefka neef kalaa loo marmariyaa neefkii inta loo maqaar saaro baa la ogolaysiiyaa si dhib yar bay ku ogolaataa markaasay lagu maalaa oo sidig baa la yihahdaa midna way diidaan neefka markala neefkeeda neefan in lagu sidko oo waa la tolaa oo si tacdiiba oo dhibaato ah oo runtii aan isleeyahay sharciga kuma wanaagsanaa hasha loo cadaabaayo tuurin wax la yihahda la geliyaa qalkaa la jebiyaa waa la qallaxaa waa la suulgoreeyaa boqontaa laga xidhaa kadibna si tacdiib ah bay markay xanuunsato neefka ku ogolaataa hashaa marka midna si wacan bay u ogolaataayoo neefkii way ka duldhacdaayoo caadi bay neefkeedu u noqdaa neefkaas midna dhinacrow baa la yidhaahdaayo si rasmi uguma godlatee marmarka lagu godle ragu yimaadee lagu duwo unbay ku godlataa caanaha laga maalaa marka ta maqaarka iyo ta kale lagu sidkay maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihin midna waa maqaarka oo neefka dee waxaa laga yaabaa inay saraar gudho neefka maqaarka lehi laakiin neefka neefku jaqayo waxaa laga yaabaa in budo badan irmaanaato maadaama neefku gujinayo oo uu maarata si wacan un carabkiisa ayaa irmaanaynaya marka waxay jecel yihiin tasidkan igaarhka qudhiisa waa loo baahan yahay oo halbaa iska saxiix ahoo igaarhka si fiican oo saxiixa ugu godlato oo aan aan dhibaato lahayn maqaarka loo guro midna way iska saraar gudhaado markay muddo la salaaxaabayo marka dambe caanaha yaraysaado iyadan si rasmi u gurin baa saraar gud baa la yihahdaado caanihi bay yaraysaado xoogaa daacadnimada siaan daacad ahayn bay u irmaan tahay geelu qaybo badan buu isugu jiraa waa qaybta horweynka iyo qaybta xaaska iyo bal marka qaybaha uu isugu jiroo kale sida loo kala dhaqaaleeyo bal ka waran iyo ogaanshihiisa waxaa loo kala dhaqaalayaa geela horta inta badan dadkii hore dee geela meel unbuu ku wada dhaqaalayn jiraado ama hawd baa inta la geeyaa lasoo aroorin jirado nugaa loo soo aroorin jiray geela xaaska meelo dhodhow baa laga waraamin jiray iyo nirgaha nirgaha waa laga kareebi jiray oo inta nirgaha laga reebaa geela kale biyaha loo soo aroorin jiray hadda dee biyihii baa meel walba baraag iyo bac biya ku jiraan baa ahoo biyaha laguma dhibtoodo iyo riig baa meel walba biyaha hadda xoolaha kuma dhibtoodaan laakiin berigii hore dhib baa biyaha lagu qabay geelana waa la kala ablaablayn jiray oo ninkuu suu dhaqaalo uga helo awrta koramada ah oo qurbacyada ah iyagoo yareer buu dhufaani jiray markaasuu awraan la raranayn oo koroma ah oo naaxday baa geela ku jiri jiray dhowr baarqa baa geela ku jiri jiray waxaasoo dhanna geela siino iyo quraxna waa u ahaayeen dhaqaalena waa u ahaayeen awrtaa koromada ahay mar baa inta shirkad u soo baxdo iyagoo koromo kursi waaweyn la iibin jiray hees baa jirta geela lagu yidhaahdo oo baarqab guun iyo gool ma wadatide ma gobbaan dhaqan mise geela guraangurahoo gudhaweytiyo gadaa la askumay geelan mar haddadan goolal iyo kugu jirin iyo baarqab weyn oo guuni geela ku jirin waa geel dhowaan la askumay ama dad soo jiraanoo geel lahaan jiray baan lahayno geeloodu dhowaan yahay bay leeyihiin marka waxay leeyihin baarqab guuni iyo gool ma wadatide ma gobbaan dhaqan mise geela guraangurahoo gudhaweytiyo gadaa la askumay marka geela marka la yimaado waxaa la xusuusanayaa dhaqankii gabaygii waana laysugu mahmahaayo dhaqashada geelu marka dhaqanka geelu uu yimaado arrimo badan baa soo dhexgalaoo qaarkood dadka waxaa lagu canaantaa in dhaqashada geela aqoonteedu ay ku yartahayo bal ka waran ha way jirtaa de geelu dadku geelga waa kala badiyaa oo qaar baa de geel aad u yaqaana qaar baana aad u aqoonin marka waxaa dhici karta mid in badan wadan jiray inuusan aad u aqoon oo laga badiyo marka waana fahamka oo dadku geel waa ku kala fahman badan yahay kolle geela waa loo soo jeedaa soomaalidu mar baa laga jeestay hadda laakiin dadkii reer magaalka baa usoo jeestoo dhaqaya laakiin waxaan dhihi lahaa taladan bixin lahaa in lagu daro geeli aqoon in loo yeesho oo dad aqoon leh ay gacanta ku qabtaan oo dhaqaan oo yare dhanaanaaday nin dhadhamiyey wuu garanaya dhulay qaboojaane goorta dhantaabaa goortaa dhantaabaa jirkaba dhidud ku qooyaaye ragga laxaha sii dhowrayo dhaqasha waa geel kaasi waa mid midda kale ninbaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi jilaal dingiigsaday abaar durugtay oo raagtay dumaagoo la waayiyo dhirtii oo diirku ka idlaaday oo aribadaa ayloodii deexa tegi weyday ay dameertii ilmaha diiday inuu nuugo markuu xababka kuu daaqo iyo sarinka duugoobay toobkaha waxaa loo xushaa sidigta dayraani inuu dahabka soomaali yahay baan dadka u sheegay geelu daran buu cunaa bal ka waran dad badan oo aan aqoonu lahayn oo kale bal darantaas iyo xilliga u baahdo bal iyagana bal tusaale yar ka sii daranta horta geela waa geedka ugu muhiimsan ee geelu cuno jeelkuu ka biyaa wuu ku cayilaa wuu ku rimaa wuu ku badiyaa waxyaaba badan oo maskaxdiisa fadhiista oo sangaalayaaliya baa kasoo daata marka daranta geela horta kama maarmo dadaan sooba darankeyna waaba jiraan oo uu marka dambe cuduro aafo ah oo arxaanka iyo xangullaha kaga dhaca kaga dhacana waa jiraan daranta waa marka geed ahaan anu waxaan isleeyahay sida qiyaastayda ay tahay geed uu cuno geedka uu ugu badiyo weeye geelu marka uu cuno darantu waa geed geed kulaylah oo dhulka nugaasha unbay ka baxdaa waana markay qalashona waa la shitaa xaabay noqotaa marka geela darantu waa geed muhiim oo nin baa yidhi baa la yidhi wala geeday daaqday daran oo macnaha waa geed daran weeye geedkani oo geela aad buu muhiim ugu yahay oo gabar buu yeeshaa ceelasha inta badanna meesha ku taallaa ceelo dhanaa baa ku yaalo geela u fiican reer magaal fara badan baa hadda geela gata oo markay rabaan inay geel iibsadaan oo kale ay dhib ku noqotaa hasha caanaha badan hasha yaraysa midda candhadeedu aysan caadi ahayn oo dhibaata ay ku taallo marka uu qofku yidhaahdo waxaan rabaa inaan hal caana badan gato astaamaha laga eegaa maxayta islaamaha laga eega waxa weeye hashu dee horta geela badiyo qudhiisa gaargaar ahoo hal badisa oo caanaheedu joogta yihiin oo jilaal iyo doog iyo maray gaajoota iyo caanaheedu iska joogaan iyo hal badisa oo wakhtiga barwaaqamaalka uun ku wacan oo maydab hoor baa lay hashaas marka labada halaad baa horta kala jira marka hasha ha markaan kala qaadno hasha aan hoorka ahayni caanaheedu inta badan joogtada yihiin baan dadka hor talinaada inay gataan dee mar walbana lama wada helayo laakiin taa qudheeda qudheeda haddii la dhaqaaleeyo oo hasha hoorkaa la dhaqaaleeyo qudheedu waa qaban kara inkastoon is leeyahay inagu dhaqaalihii ay u baahnayd mar walba heli mayno haddii hataa beer la geliyo oo dadkan le hadeer magaalada ka yimi ee la gelal baanu dhaqaalaynaynaa hashaa hoorka ah cunto mutawafira oo mar walba caana ku dhiiqdo waa adagtaysa loo sameeya marka geela uun geelaa joogtada lehee caanahoodu iska yara joogtada leeyihiin marka hore aad ba u badine baa ila fiican waxaana dhihi lahaa ninkii nugaal ku dhaqayaa ha iibsado geel nugaasha yaqaana ninkii hawd ku dhaqayaana ha iibsado geel hawdka yaqaana soomaalida kalena gobolada ay ku dhaqayaan gobolka ay hashu garanayso oo cimiladeeda garanayso oo biyaheeda garanayso hadhow hasha markaad iibsato haddaad meel fog ka soo iibiso waxaa qalaynaya biyaha oo waxaa qalaynaya geedaha oo waxaa qalaynaya jawiga marka meesha ay taqaano ee jawigeeda taqaanay ama ay marar hore aragtay baa ku fiican in laga iibsado marka hasha hawrka hasha caanaha badisa midabkeedu sidee buu ege Ee, hasha hoorkaa inta badan waxaa lagu yaqaana waa hal dhogor yar oo dhogorteedu ay yar tahay oo aad markaad ka fog tahay guduud moodayso oo hadday doonto iyadoo cadba hal cadba ah ama hal midow madow u dhalatay markii hore ah Een, dhogor yar bay leedahay oo dhogortaa ku yar neefka hoorka ah oo neefka dhogorta ku yar tahayna inta badan waa neef adkaysan daran neef caana badan buuna u badan yahay marka geela adayga lehi waa geela dhogorta leh dhogortiisi waxa ka soo aadee geela ama maycadkaa ama qorecadkaa ama madowga qayb ka mida oo midabada noocaasoo dhogor leh baa geela adkaysanka leh caanaha joogtadaana leh naasahoo kale ka horre sidee loo gartaa sheekh maadaama hasha ay baqaalin tahay ama ay hal weyn tahay markuu rabo qofku inuu gato muxuu ka egi karaa xagga naasaha oo kale Ee, naasaha waa laga eegaa candhada weynaanteeda waa inta candhada leegtahay waa laga eegaa kurxinteeda ee, waa laga eegaa ee, candhadeedu inay candha adag tahay iyo candha suuf oo jilicsan ay tahay waa laga eegaa marka had- hadday candhadeedu suufto candha jilicsan tahay hoor inay tahay bay u dhowdahay hadday shaadhishu candha adag tahay oo naasa adag tahay oo naasiyeedu markaad dhiijiso naasa adag yihiin hal adag inay tahay bay kugu muuqanaysa candhadeeduna dhogor leedahay jirkeeda kalena dhogor leeyahay maxaad kula talin lahayd shacabka soomaaliyeed maadaama een, dhaqanka geela iyo ma- oo hadda loo soo noqday in reer magaal badan iyo qurba joog badan ay bilaabeen inay geela dhaqdaan oo ganacsi laga raadi oo xagga managementka iyo ee, takhasuska qofka xoolo yaqaan inuu yahay oo habkii ee, iyo cuntadii la rabay in la siiyo ee, meeshii la rabay habkii inay ku noolaato lagu nooleeyo ee, waxaasoo dhan way keeni karaan in caanaheeda hoos u dhigaan caano hadday hoos u dhacaan haddee wax soo saarkii laga rabay iyo qarashka kashin ku baxay baa hoos u dhacaya
dhegaystayaal waxaa intaasi ku eeg barnaamijkeenii dhaqanka ee jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdikariin nolola waxaana toddobaadkan aan ku soo qaadanay dhaqashada geela iyo muhiimadda uu leeyahay inay dadku si weyn u dhaqdaan iyadoo uu nagala qayb qaadanayay sheekh maxamuud salaad oo si weyn u yaqaana dhaqashada geela intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka kusoo diyaariyey magaalada laascaanood halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o cabdixkiin oo mikrofoonkii baad usoo dhowaatay waxaa aada i haysay waxaan filayaa in eh, geelii iyo weliba dhaqankii hore iyo sida loo eegay iyo heesaha loo qaaday iyo qaabka caanahooda iyo caanalehii loo eego waxaan filayaa in aad laftirkaaga wax badan ka faa'iday dhegeystayaashuna ay wax badan ka faa'iideen baan filayaa mar baan een, aad u akrin jiray sugaanta geela geela lase horta weli toosu ma arag laakiin caanihiis aad baan u cabi jiray nin baa nin- hilibka geelana waan jecela laakiin waxaan xusuustaa xilli xilliyada ka midoon akrin jiray een, buug ay ku qornaa sugaanta geela weynedaa iyo wanaagsanedaa waxaase kuu haray adoo waaron wadba lahayn ya salaam waxaan marka aada uga yaabay sugaanta loo tiriya xataa sida horta waa loo hagar baxay nin kalena wuxuu yidhi goortaad dhantaabaa ninka geel la yidhaahdo jidhka jidhka dhidid ku qooyaya caanaa geelu ka hadlaya Haye.
mugtay goortaad dhantaabaa markaad cabto Ha.
ayaa jidhka dhidid ku qooyaya dhidid baa shax ka Calaashaan wuu ku deeqay.
waxa weeyaan waad xaraaro baxaysaa nin kalena waa uu ku sitalax tago wuxuu yidhi Ha.
raggaa laxaasii dhowrayo dhaqasha waa geele marka geel wixii ka soo haro waxba maaha geelu xagga dambaka sii geeyey walow dee xoolaha kaleba ay leeyihiin loodii ay leeyihiin heeso Laakiin kan looma soo dhawaan karo leeyahay.
kastaaba qolo kastaaba kay dhaqato haddii geel dhaqatona geelay ammaanayaan haddii loo dhaqdaana looda ay ammaanayaan haddii adhigi dhaqanayaana adhiga ammaanayaan qolo kastaaba waxay leeyihiin ama deegaan kasta iyo weliba dhul kastaaba xoolahay dhaqdaan bay ku eeda leeyihiin laakiin geela waa lagu talax tegay Mar rawaay.
gees kastuu joogo awooddiisaa la arka waa laga baqaan filaya weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a qasiidooyinkiinaba ammaankan idinku talagalnay mid ka mid a kusoo dhowaada
musdhafa maxamed nuurow musdhafa maxamed nuurow miyaanka marmaya akhrisada qur-aan kale ku qaamudaydii la sheego adaa maclinkii maqluuqe maxamadow midigta noodii adaa mucjisada qur-aan kale ku qaamudaydii la sheego adaa maclinkii maqluuqe maxamadow midigta noodii
maxamedow midigta noodhiye mustafa maxamed nuurow qhasiidadaasi nabi ammaan kaa dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno mar kale ayaanu idin leenahay rabadaan wanaagsan iyo weliba jimco wanaagsan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanto idinka imanaya v o a washington islamarkaana ay sii wada jira idinku daadihinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac dabcan aanu haatanna jeclaanno dhinacii sboortiska iyo weliba ciyaaraha iyo weliba jamaal cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayna dhegaystayaal waxaa la dheelaya kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka iyo sidoo kale waddamada qaaradda yurub iyaguna waxay dheelayaan isreebka koobka dalalkaasi qaaradda yurub ay ciyaaraan sidoo kale ciyaaro saaxiibtinimo ayaa dhacaya ha yeeshee aynu ku horrayno isreebka koobka adduunka ee dhinaca iyo maraykanka maraykanku waxa uu la ciyaaray waddanka tirnanda tobago laba gool iyo waxba ayuuna kaga badiyay panama iyo costarica oo wada ciyaarayna eber iyo eber ayay ciyaartaasi ku dhammaysteen mexico saddex gool waxba waxay kaga adkaatay honduras sidoo kale australia ayaa saddex gool laba kaga adkaatay xulka dalka sacuudi arabiya xulka solomon islandes ee jasiiradaasi waxa ay la ciyaartay xulka babo new guinea saddex gool laba ayayna markaasi kaga adkaatay ciyaaraha saaxiibtinimada ee dhacaya waxaa ugu xiiso badan ciyaar hadda soconaysa oo waddanka australia ay ku dheelayaan dalalka brazil iyo argentiin sidoo kale waxaa jirta in kulamo ka tirsan isreebka yurub ay dalalku ciyaarayaan belarus waxay la dheeli doontaa xulka bulgeriya netherlandisna waxaay la ciyaari doontaa luxemburg faransiiska iyo sweden ayaa ballansan andora iyo hungari ayaa sidoo kale dheeli doona faroa islands waxay la dheeli doontaa switzerland latfia iyo portugal ayaa kulan kale oo xiiso badan iyaguna wada dheeli doona greece iyo bosnia herzegovina ayaa dheeli doona belgium iyo estonia ayaa sidoo kale wada ballansan gibraltar iyo khubrus ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhegaystayaal dhinaca iyo afrikana sudan waxay la dheeli doontaa madagaskar libiya iyo sishal ayaa dheeli doona rushiya iyo jile ayaa ciyaar saaxiibtuna sidoo kale dheeli doona dhegaystayaal dhinaca iyo basketboolka haddii aynu aadnana ciyaarihii isxixigey ee faynalaha ee n b a-da dalka maraykanka ayaa waxaa kulankii afraad caawa wada dheeli doona kooxaha kubadda koleyga ee golden state warriors oo california ka socota iyo cleveland cavaleries oo ohio iyadana ka socota waxaana saddexdii kulan ee hore badiyey kooxda golden state warriors oo iyagu sanadkii hore si mucjiza looga qaaday koobkan oo cleveland cavaleries inta saddex mar laga badiyey kadibna ay afar jeer iyagu badiyeen sidaasna ay koobka iyagu ku hanteen hase yeeshee hadda haddii laga badiyo caawa waxaa koobkaasi hanan doonaa kooxda golden state warriors oo uun badis uu ka xigo koobkaasi inay hantaan si taasi ay ga hor istaagaan kooxda cleveland waxay u baahan tahay inay badisay waxaana ciyaaryahanada lebron james iyo saaxiibadiisa ay tahay in ay naftaag dhigaan kooxda golden state warriors ee ciyaaryahanada steve cory iyo drant oo iyagu markaa wacdar ka dhigay saddexdii kulan ee ugu horraysay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaasayno joogto
waa xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cismaan aad buu maadsanyay dhegaystayaal haatanna idaacadda gebagabadeedii baynu kusii siqaynaan cashe ibraahim aadan ka codsad oo qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka casha aad baad mahadsantaha cabdi xakiin wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday goor dhoweyd xero ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay toogashadan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dhowr qof dhowr kalena ay ku dhaawacmeen toogashadan ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka timid ku timid kadib markii uu rasaas furay nin hubaysan kadibna ciidanka amniga ay iyaguna rasaas ku jawaabeen agaasimihii dhowaan shaqada laga eriyay f b i da james comina waxa uu khamiistii shalay ka sheegay aqalka uu koongareeska dalkan maraykanka fariisto ee capital hill inuu rumaysan yahay in madaxweyne donald trump uu isku dayey inuu ka helo in uu joojiyo baaritaanka lagu hayo la taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ee trump saraakiisha aqalka cadna ay faafiyeen sida hadalka loo dhigay been taas oo lagu dadayo sababta ka dambeysay eryadiisa
aad baad umaadsantahay caashe ibraahim aadan haatana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha qasiidooyinka iyo weliba bisha barakeysan rabadaan yay ku ridin dunuubtiye xaqa raaci ficilkoo bisha sooma ramadaan dhegaystayaal qasiidadaasi si wada jira u qaadayeen fanaaniinta maxamed axmed bakaal cirro cabdihani nimcaan iyo weliba cabdiraxmaan oday ayaa gabagaba u ah idaacaddayadii duurnimo ee dhallinyarada maanta si wada jira idinku daadiinayeen caashe ibraahim aadan iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacadan idaacadda xigtaga isugu iman doona sidaa iyo nabadgelyo
intad raadi